barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga e v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha ogos waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhaqashada geela marna rag baa waxay gohanayaan waa dhaqnaa kareen baan marina annagu kareen ma marino ya habeediisa waxaa ka ilaalinaysa xumbadaa sare waa ka hadhaysaa xun baa la yidhaha waxaan cab way ka hadhaysaayoo caanaha dadka laga iibinayo way ka hadhaa wixii wasakha oo ka dhacaysa iyadaa ka ilaalinaysa geel habeed laga waayey waxa weeyaan geel geel ma aha caashe nin garanayuunbaa garanaya dhaqashada geela iyo habeedda iyo caanahaas iyo siday uraane sidoo kale qodobadaan dhegaystayaasha waxaynu waxaa ka mida qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood oo isu abaabulay inay dhireeyaan magaaladooda intii aanu sameynaynay ha- hawshan een, dhiraynta waxaa jira een, runtii een, caqabado fara badan oo naga een, naga horyimin Een, tusaale ahaan caqabadaha caqabadaha naga horyimin een, waxaa ka mid ah deegaanka oo runtii een, ah meel buuralaya isla markaasna dhirtu aynan uga bixin sida deegaamada oo kale maantood jimcahaana ah heesaha kala duwan ee barnaamijkaan idinku hayno waxaa ka mid ah
sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay huruu tahay Mm, mm, mm, weliba sawirada ay bixinayso iyo meesha gareenka iyo buuraha iyo jawiga heestaasina mardhow inoo soo socdaa ha ka agtegina sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan oo xubinta ciyaarow ka mid tahay inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese qodobo ka mid a warkii dunida kusoo dhowaada gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ku qarxay magaalo ku taalla dhinaca koonfur balay ee dalka turkiga waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan koob iyo toban askari halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta goobaha caafimaadka warbaahinta gudaha ayaa baahisay muuqaal muujinaya qiiq weyn oo qariyey qoob goobta qaraxu ka dhacay taas oo la aaminsan yahay in ay ahayd goob ciidamadu ay wax ku baadhaan mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa sheegay in ay arrintan ka jawaabi doonaan xoogagga ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegaya inay soo afjareen weerarkii ka dhacay maqaayadda beach front ee magaalada muqdisho ku taalla kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba qof oo ay laba ka mida yihiin kuwii weerarka soo qaaday sida uu jimcahan maanta ah sheegay booliiska magaalada muqdisho madaxa booliiska muqdisho korneel bishaar ayaa sheegay in weerarka uu soo gebagaboomay ka hor aroornimadii jimcahan
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan caasha
jimco wanaagsan jimco wanaagsan Ay.
maanta dhoola cadayntaada waxaad- waxay soo bilaabay intaan idaacaddaba la soo gelin waxaan leeyahay maanta ismaaciil maxaa ku soo kordhay horta heestii dhuuxii boorame ka soo bilaabantay dhuuxii beer bay ka soo bilaabatay oo marka boorame saa looga soo baxo jawi qurux badan baa jira geela iyo xoortiisa iyo habeediisa marka laga sheekeeyena waaba dad- geeluna uu ku xigay waaba iswaweyadaba ay marka geela een, warbixin bay noo soo socota geela ka hadlaysa ay welibana dee xeradii loogu tegay geela ay marra waa mi- markaad meel kale ku wareysatid ismaaciil dhowr iyo toban sano ka horna caanihii geela way noogu dambeysay mad Hay.
xoga balu naga yaryare marka inta geeli loogu tegay welibana xeradii loogu tegay iyadoo saa loo maalayo welibana dee ma garanaysaa xoortii iyo xumbadii iyo xoorkii iyo adduuntii habeedii iyo quruxdiisa aad arkaysid dee Eh, habeedda lama sheegay kada uu ayo habeedda waaba kan lahaa hadda ninkii caanaha lisaya geela waa kii lahaa xumbadan habeedday ka ilaalinaysaa dee waxay habeedda haddaan deegaankii lama joogo geelay muujinay haddaan geelu habeed lahayn waaba kii yidhi haddii geel habeed laga waayo geel maba aha dee maba ahaba maxaaba lagu garanayaaba hay ta labaad qofku markuu cusub yahay ayay noocyo kale usoo urtaa hay laakiin qofka ku dhex jira.
markaad ku dhex jirtid waa iskala way qabsata ku doogsadaanba qaar badan bay ma garanaysaa u tahay baa naruuro oo waa garta marka cashe wax badan baa markaa geel laga bedelay berigii hore iminka haddeer tusaale ahaan een, waxaa laga yaabaa geela meel durugsan baa la geen jiro caana caagada iyo waxbaa laga soo qaadi jira u reer magaalooba hadda miya iminka geeli horta weli muu reer magaaloobin Ay.
laakiin wuu soo dhow yahay hay meel magaalada u dhow baa la keenaa la haddii magaaladii laga soo galo waa inuu soo raaca isagii dee haa magaalada agteeda waa imanaya halkaasaa lagu maalayaa hay marka lagu maalo caani oo kulul baa lagu keenayaa kadibna dee waad cabaysa iyagoo kululba oo imika lasoo isagiina lisay xaguu tegaya isagina hadhow dib baa loo celinaya waa la- waa la daaqsin geenaya waa garta tusaale waxaan xasuustaa hargeyso kale een, hodheel magaalada agtiisa ku yaala ba habeenkii sagaalka marka la gaadho ayaa geela lasoo dhoweeyaa xerada xilligaasaa la maalaa inta badan sagaalka ilaa koob iyo tobanka waa garta xilligaa caani oo kulul baa lagu keenaya haddii ismaaciilow haddii geelii la soo dhoweeyey goron baadiyihii la tegaya waa la caano doonanayso tii la dhihi jiray goron reer, marka caanihii la raadsanaya reer magaalka hodheelka magaalada koonaheeda igo caano doontaan marka warbixintan magaalada laas boosaaso waxaa nooga soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
halkan waa ceelasha girible duleedka magaalada boosaaso waxaa lagu xanaaneeyaa oo loo daaqsin geeyaa geel oo caanihiisa loo iibgeeyo gudaha magaalada boosaaso haddaba waxaan booqday iyadoo casar liiq ah golaha geela oo markaasi ay socotay lisidda caanaha geela waxaan ka waraystay dhallinyaro markaasi gacanta ku haysay lisidda geela waayahay ee, magacaaga walaal magacayga yuusuf baa la yidhaha yuusuf cumar baa la yidhaha Ee, yuusuf cumar halkan aad joogno maxaa la dhahaa halkan walaal la girible la yidhaha girible Ay, waa meel sidee ah girbil girible waa toga aad arkayso waxa weeyaan dhammastii iyo danguugii iyo laantowgii iyo quricii iyo maxaan ku idhahdaa emeygaagii iyo jiicii baa intaba ilaahay noo nimceeyo oo geelaas iska daaqaa marka geelaasaanu ku haynaayo oo aanu lisnaa
hadda caanihii baa lisaysaa caanihii baan lisaya bal caanaha geela ka war caanaha geela waa ujeedaa xumbadooda iyo nidaamkiisa waa ujeedaa ma garad marka walaala sidaa weeyaan oo waxa weeyaan ilaahay eh, insha allah dhulkeenni baa inoo nimceeyey marka geelaasaan lisnaa oo raacnaa markaa lisaysaan maxaa ugu yeedhaan geela geela magacyadiisa bilaal la yidhaahdaayo tanaan lisaya boosaas baa la yidhaahdaayo tii adigu timid gama baa la yidhaahdaayo waar baa la yidhaahdaayo wakaa walaalle marka sidaa weeye goobaha ay daaqaan ma halkanba goobahay daaqaan waadigaas waan daajinaayo waxaa la yidhaahdaa waadigaas ee oo baalade kaa iyo biyo kulnaa waa daajinnaa marka intaba daaq waa leeyahay daaq xoolaad baa leeyahay waa nimca ilaahay waa iska nimcaysaya halkan waxaa igaga muuqdaa ee, nirgo yaryar oo xaraysan imise bilood ayay caloosha ee, ku jiraan Ah, saddex iyo toban bilood meelahaas geela adigu geel waa jiraa labiyo toban bilood ku qaadaa laakiin intii saddex iyo toban bilood meelahaasu ku qaadaa faa'iidada geela ka war faa'iidada geelu maasha allah maasha allah de boqol laaba lagaga baxay maxaa faa'iidada geela adigu waa og tahay soomaaliya oo dhan baa og soomaali waxay dhaqato wey dee sidaasaan u lisnaayo hadda farahayga aad timirta moodo waxa aad timirta moodaa waa habeediisa rag baa waxay odhanayaan waanu dhaqnaa ma dhaqnaa annagu yaa habeedda waxaa ka ilaalinaysa caanaha xumbada xumbada oo alla uu ku sameeyey geela ayaa ka ilaalinaysa moogta marka rag baa waxay ku odhanayaan waan dhaqnaa kareen baan marina annagu kareen ma marino yaa habeediisa waxaa ka ilaalinaysa xumbadaa sare waa ka hadhaysaa xun baa la yidhaha waxaan cab way ka hadhaysaayoo caanaha dadka laga iibinayo way ka hadhaa wixii wasakha oo ka dhacaysa iyadaa ka ilaalinaysa geel habeed laga waayey waxa weeyaan geel geel ma aha waa inay habeed timir aad mooday in gacantaydaad ku cuntay yaa marka sidaa wey caanaha xaggee geysaan marka caanaha geela xaggee Caanaha geysaan boosaasaa loo dhigaa boosaasaa loo dhigaayo magaalada boosaaso cabta maasha allah waa lagu ladan yahay kii sonkori haysay kii dhiikar hayey kii eh, maxaa ku dhahdaa jire kale haysay intaba dhakhaatiirtu xitaa waxay kuu soo qoraysaa caana geel cab bay ku leedahay anigaas habeen dhoweyd bahal baa qarinay dhakhtar oo dhan waxay yidhi caanaha geel cab buy uu yidhi "Ma- mataqaan marka sidaa weeyaan caanaha geelu dahab wey iyo geeluba dee boqollana isagunbaba lagaga baxaaba waad og tahay raacidda marka la raacayo magacyo loogu yeero ma jiraan haa waa loogu yeeraayo waxa weeyaan intaasoo hal ood arkayso mid walba ama magac bay leedahay markii aan dhinacaa ka soo duwayo ninkii waxaan leeyahay wargood maaragtay war bila maaragtay war eh, quman maaragtay war qaayib maaragtay war degan maaragtay intaasoo dhan waa isweydiinaynaayoo hal walba magac loo yaqaana sida innagu aynu isu kala naqaanaa baa jirto oo aanu wada kala naqaanaa Dee sidaa weeye walaal geeraaro ama heeso ee, ma jiraan garaare heesaa waa jiraan oo waxaa weeyaan deg afar iyo labaatanka saac waa loo heesaa hadda ceelkaa markaan kia waraabinayno oo kaleete dee waxaa weeye waxaanu leenahay eh, ceelka bahalka iyo baalaydi iyo baaqu luh galay loogu baaqiyey baaqu maadaa baanu nidhaanaa de sidaa weeye walaala hashaa godlan oon lisayaa lisada liscayow madiix baa walaala la yidhaa marka doobigaasaan ku lisayaayo waa hal wanaagsan weeye sidaa weeye walaalo oo insha allahu lisiddu waa kolley hasha kolley waa dareemi kartaa shan daqiiqo meelaha ilaa lix daqiiqo halba sidii waa kala halnimo roon tahayoo sida ragguba u kala raganimo badan yaha geeluna u kala halnimo roon yahay sidaa weeye walaalo xaanihii baan lisayaa marka walaala sidaa weeyaan hashaasaan lisayaa insha allahu intaan cadceedu dhicin inaan caanaha aan ka farxashaan rabaa habeediis iyo wixigiisuo insha allah sidaa weeye walaal cashade waxa nagu filan baa een, caanaha halkaa liskooda inaga soo gaadhayo iyo ismaaciilo waxaaban Xor- ismaaciil horta caano ma listaa adigu geel geel geel ma maashay dee waqti hore ahayd waqti hore may dhoweyn ay aad xilli ho- aad u horeeyay haruubka lagu lisayana ma ku cabtay haruubka laftigiisa wax badan marka xumbadii xagee geysay xumbada waad ku cabisaa markaad miyiga joogtid ay markaas
waa sida shaaha nimka maraykanka yaalle lagu leeyahay een, inta badan xumbada lagu cabo ay xumba laga soo buuxinaya haaf Ha, in kas- kalabar kalabar dhan koobkii waa xumbo inkastoo anugu idhaahdo no form macnaa bilaa xumbo igu siiya haddii kale weel ebery kuu dhiibaya geelad ka soo lisatidna male mar kale aad iyo aad ismaaciilo laakiin waxaan ka bartay een, uh, wuxuu yidhi sida ragguna u kala raganimo badan yahay hay ayaa geeluna u kala halnimo badan waxaan waxaan islahaa u kala raganimo badan yahay muu soo wada haddana hay hay alisdilo wariyaha v o magaalada laascaanood waliyaha v o a magaalada boosaaso ayuu ahaa yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi kasoo diray magaalada boosaaso mar kale jimco wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a dhallinyaro iskood isu abaabushay oo ka shaqaysa dhiraynta magaalada laascaanood halkaasoo dadka deegaanku ay sheegaan in baaxi badan ay u qabaan in la dhireeyo magaalada oo ah meel buuraleya oo ay dhirtu ku yar tahay hadda wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraystay xamse cabdiraxmaan axmed iyo cabdiweli yaasiin suudi oo ka mid a dhallinyaradaasi isu abaabulay dhiraynta magaalada laascaanood magaalada laascanood oo gudaheeda ayaa waxaa si weyn ay dadku oga cawdaan cabashana ay ka muujiyaan dhanka dhirta barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa wuxuu waraystay dhallinyaradan sida weyn iyagu doonaya inay magaalada u dhireeyaan waxayna sheegeen inay caqabado fara badan ay ka haystaan magaalada jirin meel ay dhirta ka soo qaataan iyagoona had iyo jeer u dirsada magaalooyinka buuhoodle iyo ceerigaabo waxayna ka sheekeynayaan dhirta ay beereen iyadoo guud ahaana deegaano fara badan oo soomaalidu degto ay dhallinyaradu isku dayayaan siday dheerayn u samayn lahaayeen ugu horeyn xamse cabdiraxmaan axmed ayaana waxaan wax ka weydiinay shaqada ay qabtaan een run ahaantii waxaanu arintan wadnay ilaa sanad iyo toddoba bilood kaanu aragnay deegaankayga iyo baahida uu qaba dhirta waxaanu dhalinya- dhallinyarada yadu isku raacnay inaanu sameyno dhalinyaro ka shaqaysa dhiraynta marka waxaanu la baxnay magaca ah naadiga horumarinta deegaanka si aanu deegaankaygina ugu salayno een dhallinyaradiina ugu salayno een waxaanu een isku daynay inaanu sameyno dhirayn badan een run ahaantii waxaa noo suurtageli waaya inaan sameysano annagu dhirbeeris neersin sababtoo xagga een, een, een, een, deegaankayga marka la eego wuxuu nabaad guur ka yahay xagga dhirta een, bilic ahaanna ma laha marka waxaanu sameynay inaanu u dalbanno dhir een, buuhood leh een, oo naga soo gaadhay ilaa dhir eh, laba boqol gaadhasa ilaa een, laba boqol iyo labaatan een, dhirtii waanu keennay waxaan u qaybinay goobaha publica ah si bal marka hore meelaha publica ah bilicdooda u qurux badnaato una beertaan waxaan goobaha publica kaga bilownay dhakhtarada waaweyn sida dhakhtarka weyn dhakhtarka manhal waxaanu ku xijinay jaamacadaha gobolka jira saddexda jaamacadoodba nugaal university iyo golis university iyo ilis university kadib waxaanu haddana is- een- een- isku hawlnay inaanu beerno primeriyadii iskoolada een, goobaha een- een quruxda badan ee la aado meelahaasoo dhan waxaanu ku sameynay een, een, dhirbeeris sheegay waxyaabada annaga aan dhirtii ku beeran karno awood dhirtii aan ku beerno ma hayno Een, marka waxaanu sanadkan u gaabinay een, xagga qarashaadkii iyo ay sheegay dhallinyaradayadii oo markaa wax dee haa dhir aan markaa dee ku filan deegaanka aan keeni karin awood u lahayn Een, marka haddaanu helno wax na- taageero oo dhirayntaa naga taageera oo ii sheegay een, een, een, een, gobolka quruxdiisa iyo bilicdiisa ka qayb qaata rumaantii waanu sii shaqaynaynaa oo wa- waanu sii beeranaa gobolka gebi ahaantiisba waxaanu ka dhiganaa green waxaanu isku dayanaa markaan gobolkayga green ka dhigno inaanu gobolada kale ee deriska nala ah inaanu iyagana sii qurxino oo green kasii dhigno oo ii sheegay in si bilicda deegaanka ay isku qabsato qurxu noqoto sidoo kale cabdiweli yaasiin suudi ayaa wuxuu iga waramay in barnaamijka dhiraynta ay ka wadaan gudaha magaalada laascanood ay caqabado fara badan dhallinyaradu ay kala kulmaan
run ahaantii intii aanu sameynaynay haw- hawshan eh, dhiraynta waxaa jira eh, runtii eh, caqabado fara badan oo naga eh, dhan- eh, naga horyimin tusaale ahaan caqabadaha caqabadaha naga horyimin eh, waxaa ka mid ah deegaanka oo runtii eh, ah meel buuralaya isla markaasna dhirtu aynan uga bixin sida deegaamada oo kale waxaa jiro eh, iyana eh, waxaanu nahay eh, dhalinyaro ma jirato een, ilaa iyo iminka wax een, nagu caawiya ama hay-ad ha ahaato ama ngo ha ahaato ama dowlad ha ahaato oo nagala qayb qaadata een, barnaamijkan isla markaasna taas waxay nagu keentay in een, runtii een, hawshii aanu gobolka aanu ka haynay ee dhirayn tahayd in aanu sidai ay ahayd ay noogu een, qabsoon waday hase yeeshee een, marka awoodayada iyo waxa aanu qaban karno mar iyo- iyo laisku eego hawshan aanu hayno runtii wax fara badan ayaa een, no- nooga fulay oo barnaamijka een, meelo fara badan waanu kaga guuleysanay oo hadeerto dhulkii faraha badnaa sida een, iskooladii iyo jaamacadii marka hore aad moodasay saxarada marka la imanayo isla markaana bilaa dhirta ahaa maanta waa wada green een, alxamdulilah rabbilcaalamiin een, hawl- hawshaas meel fiican bay inoo maraysaa een, waxaa jirta oo kale een, ma laha kayd ama nursery ma laha een, gobolku oo iyana waxay nagu noqotay een, in ay hawshaas aan u hayno bulshada inay naga dibdhocamaandaaba een, waxa aanu qabanano ay tahay waxaanu gobollo kale iyo meelo kale aanu ka ka raadsanano ay tahay geed garanwaal yahdo runtii isna faraba'an deegaankeena ku haya Een, geedkaas waxaa keentay in xaafad walba uu ka horbaxo isla markaana marka geedka aanu beerno ama aan xaafad aan ku beerno in geedka kale uu dhinto ama uu qalalo tabankeeda aanu goyno aanu jarjarnay Een, markaa lacagaha iyo lacagta iyo qarashaadka yaryar markaa waa isku qorqortaan een qarashaadkan aanu howlahan aanu ku qabanno ama b- ku qabanno een barnaamijyadan oo waxa annaga jeebka yaga ah oo aanu annagu aanu iska aruurnay cidna aanan ka doonan ama meel kale aan laga soo gelin laba boqol geed markaa soo qaadsid gaariga buuhood leh waxay ka fogtahay boqol kilomitir in in- een ugu yaraan lascano ayay ka fogtahay iyo ka badan gaarigaas wuxuu kaa qaadanayaa boqol iyo konton dollar oo kale sohaa markaas kale waxay u baahan tahay lacag toban dollar oo kale in laisku qoro shan dollar oo kale in laisku qoro laakiinse annaga budgetka noo ga-an een ee, yacnihii aanu deegaanka aanu wax ugu qabanano waa budget noo gaaro toddoba dollar ayaanu qofkiiba een, bishii aanu ka qaadna wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa wuxuu wareysanayey xamse cabdiraxmaan axmed iyo cabdiweli yaasiin suudi oo ka mid ah dhallinyaro isu abaabushay inay dhireeyaan magaalada laascaanood caash dhinacii boorama iyo heestii dhuuxii boorama sidii dhuuxa boorama balyiriba heesta waa heesaad macaan ismaaciil horta taas waan waan la socdaa meesha lagu matelay oo xilli barwaaqa ah markaad tagtid sawirka laga bixinaya hay boorama aad ka soo baxdid oo buuraheeda yaraad ka soo baxdid hay oo deegaankuna uu rays badani ka buuxo inaad Qof roob ku heesta daay inaad heesta halkaa ku dhegaysatid hadda heesta ninka sameeyey oo nin meelaha marmaraba soo ma ciddii loo qaaday laftigeeduna een, waxaan filayaa inay iyana xilligan joogtaa laga yaabaa marka heestaas sidii dhooxi boorama iyo maxamed aadan isaaq ayaynu kusoo dhaweynaynaa dhegeystayaasha
sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furu tahay sidabaad u dhiganto debi baxay la moote waad igu dheerte sidabaad u dhiganto debi baxay la moote waad igu dheerte Ilaahay ha ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Ilaahay ha ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhigana waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaae axdi meel ma dhigana sida dhowl guyoo da'ay ama dhibica roobka tiilaygu dhehe ama lama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyoo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dhehe ama lama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Daaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigana axdi meel ma dhigan hal hayskaasaan horta hees anugu beriga hore iga soo gaari halkaas ilan hees walba hal hees baa ka baxay soo moogi aad iyo aad marka heestani hal heeskaasaa ka haray iyo welibana maxamed aadan isaaq oo kale Haa.
codkiisa waxaad moodaa inaanu isbedelin waa markuu hadda xataa qaaciyyada ka qaadaya meelaha uu ka qaadaya weliba waa sidii muddo dheerna waa la duuba ka hor absolutely absolutely
waxaa inoo xiga xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
haddii aan dhegaystayaal ku horeyno golwadihii hore ee naadiga barcelona claudio bravo ayaa ugu wareegay naadiga kubadda cagta manchester city adduun gaaraya shan iyo toban dhibic afar milyan oo lacagta ganiga starliinka ahi iyadoo isla mar ahaantaasina uu saxeexay heshiis ilaa iyo afar sano gaaraya waxaa la rajaynayaa inuu noqdo golwadahaasi soddon iyo saddex jirka waddanka jila u dhashay dooqa koowaad ee tababare pep guardiola isagoo ka hormari doona golwadayaasha ingiriiska iyo argentina u kala dhashay ee joe hart iyo willi caballero naadiga barcelona oo claudio bravo uu ka tagay ayaa waxay durbaba la soo wareegtay golwadaha waddanka holland u dhashay ee naadiga kubadda cagta ayax amsterdam u ciyaaraya jasper kelison naadiga kubadda cagta ee ayaxna waxa ayana la soo wareegtay golwadihii naadiga newcastle tim crowl arsenal ayaa waxa ay ogolaatay inay bixiso adduun lacageed oo gaaraya toddobiyo toban milyan oo lacagta ganiga starliinka ay si ay u hesho ciyaaryahan lucas perez iyadoo sidoo kalena shan iyo soddon milyan oo ganiga starliinka ay ku doonayso ciyaaryahanka shakhadran mustafi labada kooxood ee deportivo la caronia iyo arsenal ayaa waxa ay isku raaceen in lucas perez uu ku biiro naadiga kubadda cagta ee arsenal ciyaaryahankaasi weerarka ka ciyaara ee lucas perez iyadoo sidoo kalena ciyaaryahanka daafaca naadiga valencia shekadran mustafi uu si weyn ugu dhow yahay in naadiga kubadda cagta ee arsenal uu ku biiro lucas oo isbeen u dhashay oo 17 jira ayaa waxa uu 17 gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee deportivo la caronia 7 kulan oo u ciyaaray naadigaasi waxaana la rajaynayaa in labada kooxood heshiiskaasi ay dhowaan soo afjaraan si kastaba ha ahatee naadiga everton ayaa hore ugu dhoweeday in ay lucas perez la soo wareegto kahor intaysan arsenal iyadoo shaaxa ka qaadina inay xiiseynayso weeraryahankaasi naadiga kubadda cagta deportivo la caronya cristian ronaldo ayaa noqday ciireenkii ugu fiicnaa ee yurub kadib xaflad ka dhacday magaalada manok ee waddankaasi faransiiska oo ay ka soo qaybgaleen saddexda musharax ee abaalmarintaasi ciireenkii ugu fiicnaa uefa u taagnaayeen kuwaas oo kale ah antwa grisman iyo gareth bell iyo cristian ronaldo ronaldo ayaa ka sarmaray saaxiibkiisa gareth bell oo labaad noqday iyo antwa grisman oo saddexaad noqday waxaana uu sheegay in grisman uu u qalmay in abaalmarintaas uu ku guulaysa maadaama xilli ciyaareed wanaagsan uu soo bandhigay xilli ciyaareedkeenu ka soo gudubnay waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in abaalmarintaasi ronaldo inuu ku guulaysto dhinaca kale lionel messi ayaa isaguna waxaa goolkii uu ka dhaliyey nadiga kubadda cagta ee stroma champions leaga xilli ciyaareedka laga soo gudbay waxaa loo aqoonsaday goolkii ugu quruxda badnaa ee tartanka waxaa sidaas si la mida la sameeyey isku aadka champions leaga iyadoo naadiga kubadda cagta barcelona iyo manchester city ay mar kale fooda isdari doonaan waxaana tababare beb gardiolo markii ugu horreysay naadiga city uu hogaaminayo uu aadi doonaa gegada camnu stadium isagoo hogaaminaya naadiga kubadda cagta manchester city hore ayaa beb gordiola isagoo naadiga kubadda cagta bayan munich hogaaminaya waxa uu ka hor yimid naadiga kubadda cagta ee barcelona oo xilli ciyaareedkiisii ugu badnaa ee naadigaasi ku soo qaatay sidoo kalena ka mid noqday tababarayaashii ugu guulasha wanaagsanaa ee taariikhda naadiga barcelona soo mara xilli ciyaareedyadii naadigaasi uu isagu leelin jiray gruubka c ayaa barcelona iyo manchester city ku wada jira waxaana sidoo kale labada kooxeed kale ee gruubkaasi ku heliya ay yihiin borussia monshon gladbach iyo naadiga celtic ee scotland gruubka e waxaa ku wada jira naadiyada paris san germany oo faransiisa arsenal oo englanda f c basel oo switzerland ah iyo lodagorets oo bulgaria gruubka b benfica oo portugal napoli oo italia jenum kiev oo ukraine iyo besiktis oo turkiga ayaa ku wada jira halka gruubka dina ay ku wada jiraan bayan munich oo germany atletico oo madrid oo spain ah b s v eindhoven oo holland ah iyo rastov oo russia gruubka e csk moscow oo ruushka ah ayaa waxaa gruubkaasi kula jira bayn liverkusen oo germany ah tottenham oo ingiriiska iyo monaco oo faransiisa gruubka f real madrid oo horyaalkan difaacanaysa ayaa waxaa kula jira brussia dodman oo germany sporting lisbon oo portugal ah iyo leagi warsow oo poland ah gruubka g ayaa leicester city horyaalka ingiriiska sanadkii lagaga soo gudbay ku guulaysatay waxaa kula jira naadiga f c borto oo portugal ah club bruge oo belgium ah f c copenhagen oo waddanka denmark ah gruubka h naadiga juventus oo siriyaada dalka talyaaniga ku guulaysatay xilligii laga soo gudbay ayaa waxaa kula jira naadiga f c sevilla oo spain ah lyon oo faransiisa dinamo zagreb oo croatia kulanka ugu horreeya waxaa la dheeli doonaa ee lugta koowaad sebtembar saddex iyo tobankeeda iyo afar iyo tobankeeda iyadoo faynalahana lagu qaban doono cardiff saddexda juun sanadka soo socda laba kun toddoba iyo toban dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa inoo joogto
aad u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararka ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha tanna dhinacii heesa haddaan mar kale ku noqonno hees uu ku luuqeeya saalax qaasim aniguba beryaha qaar
bulshada iyo sahanku wadanba dulka marin jiray aniguba daryaha qaar waa tan badiyo wali uuraha kalaali jiray aniguba daryaha qaar iyo sahanku wadanku dulka marin jiray wasabixiso bixisee cashaqan biyo un bedankayda kaba jaray aligoo guseele wasabixiso bixisee
codkaasi macaan ee fanaanka saalax qaasim naaji ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan la idmo galabta saacaddu markay tahay afarto ah inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan
iyadayga baybay